صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين walaalayaal intaasoo khalqi ilaahay iskugu yimid kama marna ugu yaraan hal qof oo allahu subxaana wa tacaala jecel yahay oo daraaddiisana lagu cafiyo oo towfiiq nagu waafajiyo faatixada noo mara acuudu billahi min shaytaani rajiim صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك يا رب العالمين اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك يا أرحم الراحمين وادخلنا في رحمتك في الدنيا والآخرة وتغمدنا فيها يوم نلقاك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا كل ما فيه خير لديننا ودنيانا اللهم وفقنا كل ما فيه رضاؤك وأيدنا وأيدنا وثبتنا على تنفيذه يا رب العالمين وابعد عنا كل ما ليس فيه رضاؤك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما munaasabadan oo kale markii la joogo annaka golaha shacbiga waxaan ka wakiilnahay shacbiga soomaaliyeed guud ahaan dastuurkaygana wuxuu qorayaa in gobonnimada uu iska leeyahay shacbiga saa daraaddeed markii meelahan aan joogno madaxda waa ka boodnaa madaxda waxaan u haysanaa inay yihiin adeegayaashii ummadda saa daraaddeed waxaan horumarinaa muwaatinka marka muwaatiniinta sharafta leh walaalow iyo walaaley iga guddoomo salaan qadarin qadarin gaar a leh oo yihi sharafteeda mudan assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan ka bacdi joogitaanka maanta aan joogo aniga iyo wafdigayga waxaa u sabab ahaa wicitaan iyo casuumad aada noo soo fidiseen shacbi soomaaliyeed muwaatiniin ka mid ah shacbiga soomaaliyeed inoo soo fidiyey oona yidhi guddoomiyow guddoonkaaga noo kaalay taas ayaan soo ajiibnay adcu liman dacaak ajib liman dacaaka la yidhi waa ka soo jawaabnay waa ku mahadsan tihiin inaadna soo xasuusteen soo xasuusateen ood noo yeerteen hase yeeshee waxaa lagu maahmaahaa muraadka ka sheenay maayo imanka sheegaa yani waa khafiifiya khafiifi muraadkaaga waa ku keenaa laakiin kuma sheegaa la yidhahda annaka waa nimid inaan qeybta koowaad maanta waa maqalnay in shacbiga waxuu gucanaya oon dhegaysano aada iyo aad baad ugu mahadsan tihiin waa dhegaysanay waana waxbaa noo dhiman oo madaxda aan ka arki doono haddii aan la yidhaahdo oo ayagana aan dhegaysan doono hase yeeshee joogitaanka halka hortiin aan taagnahay maanta ma aha keliya inaan gudoomiye guddoomiye golaha shacabka keliya aan ku joogo laakiin waxaan ahay oday ergey ah sida ereg igu soo ammaanaysay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan xasan sheekh maxamuud oo iga iga codsaday oo iga codsaday inaan idin soo gaarsiiyo salaan diiran iyo dhiirigelin aada iyo aada u martaa idinku dhiirigelinayo in nabadda aada meeshaan ku sugteen aada fidisaan iyo gogosha aada martaa gogosha oo nabadeed ee fidsan in laga wada qayb galo gogol nabadeed gogol lagu heshinayo waayo dastuurkayaga wuxuu qorayaa in dalkan soomaaliyeed oo muqadas yahay usan kala qaybsamaynin shacbigiisana uu mid yahay oon kala qaybsamaynin saa daraaddeed inaan isu soo jijiidno shacbigeenna ka warhayno meeshay noogu yeeraanba aan u tagno waa waajib oo xildhibaan ahaan ina saaran golaha shacabka saaran waxa uu guuxa dadweynaha inuu dhegaysto kaasna ka tarjumo haddii loo baahdo sharci uu ka dhigo haddii kalena u marta sulux iyo maslaxo iyo hadba siduu ku gaari karo uu gaaro laakiin nabadda soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed iib maaha nabadda iyo midnimada soomaaliyeed geed kastaan u koraynaa gogol kastaan u galaynaa meel alle meesha geed gaaban iyo geed dheerba waa u koraynaa cid alle ciddii noogu yeeratana waa u jawaabaynaa meel kastoo ay joogaan oo soomaali ah cidda cidda ka tuugi mayno waxaa weeyaan waa lagama maarmaan nabad la-aanteeda horumar ma jiraayo horumar la-aantiisna waxaa ma jirayso amni ma dhacayo saa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah in aanu dhisno oo aanu ku jirno ilaa saddex sanaan kasoo shaqaynaynay dhidibadeeda waa dhignay in badanna waa ka dhiman tahay dowladnimaa rabnaa inaan dhisno dowladnimaa wax lahafsada leh dowladnimo ayaa nabad laga habsadaa inta hadda waxaad ku sheegteen arrimo badan dad badan aan dhegaysanayay inaad tidhaahdeen arrimo badan aan qabsanay cid naga abaalmarisana ma jirto haddii lagu abaalmariyo waa wax lagaa ijaartay w khalaas waa dhammaatay laakiin waxaa loo baahanya in mahadsanid la yidhahdo qofka magaca shacbiga magaca golaha shacbiga waxaa idin leeyahay mahadsanidiin amniga aada sugteen mahadsanidiin marata nidaamka aada isu isu maamulaysaan mahadsanidiin in aada iska dhiciseen waxalla wixii cadaabo ah mahadsanidiin in wax lagu daysado aada soomaaliya u samayseen aada iyo aad baad u mahadsantihiin waa qabsateen mahmaha jirto oo la yidhaahdo ninkii hoolis qabsaday xanka dheer yacni ninkii hawshiisa qabsadaa xan waa ka fog tahay maanta cid dhihi karta ma jirto soomaaliya wax iskama dhicin karto idinkaa tusaale ah ma dhici karto in la yidhaahdo soomaaliya ma tashan karto idinkaa tusaale ah ma dhici karto in martaa soomaaliya lagu eedeeyo ma dhahayo gobolada gobolada soomaaliya in lagu eedeeyo waayo waxaad qabataan wanaag ah soomaaliya leh wixii xumaan sameeyana soomaaliya saa daraaddeed waan idin dhegaysan doonaa waa jirtaa waana la soconnaa arrimo qaarkood aada gocanaysaan iyo arrimo kale iyo waxyaabo kale aada ka gows qabsateen arrimahaasoo dhan waanu dhegaysanaynaa haddase mar haddiiba aad annakana soo gaadhsiiseen golo shacbi ahaan waxa aan ballan qaadaynaa in gogolaha la geli doono ama nabadda la geli doono inaad marta nagu ayidaan dowladda waxay waddo nabadda ay waddo inaad nagu ayidaan annakana marka aan goobjoog ahaano oo markaan markhaati aan ahaano meesha aan joogno fududeeyaashan aan noqonno ayaa ayaa ayaa ayuu yahay qorshaheenna marka taa waxaan idinka codsanayaa walaalayaalow walaaley walaalow dhammaan muwaatiniinta kus ku sugan gobolkan gobolladan in aada nagu ayidaan nabad doonida sida haddaay xildhibaan xeys xiis uu yidhi nabadda halkan nabaddii amniga halkan uu ku haynine fuliya ilaa meesha ay gaari karto ilaa somalilan hal la gaarsiiyo marka taa waan waan ayidayaa maal wuxuu tarayo male waa maal waa yimaadaa waa baxa magaca hara magacaad reebteen aadaad ugu mahadsantihiin magacaad noo yeesheen waad ku mahadsantihiin waa arin maragta aan taariikhda qori doonto oo oo hari doonto weeyaan marka arrimaha ayagaa aan ku celiyo mar kale dowladda soomaaliyeed waxay diyaar u tahay guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka inta ku jirta dhammaan golaha shacbiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha dhammaanta iyada waxaan diyaar u nahay inaan markaan nabadii fidino gogashii fidino aada ku soo biirtaan dowladnimada watigii wakhtigii laysu tanaasulayey waa goorteeda la gaaray wakhtigii layscafinayey waa arrin goorteeda la gaaray wakhtigii soomaaliya loo hiilin lahaa waa goorteeda la gaaray goortii mar wixii maanta soomaaliya loo huri lahaa naf iyo naf iyo maalba waa arrin goorteeda la gaaray mahad gaar aan rabaa intaanan ilaamin inaan ujeediyo ujeediyo hooyooyinkii halkan ka hadlay iyo dhammaan hooyooyinka maanta shirsanaa oo shan ilaa shan boqol hooyooyin baa meesha ku shirsanaan lahaa wacyiga dheer aan ka arkay hadaladooda wacyiga oo horumarsan aan ku arkay meelaha qaarkood kuma soo arkin aad iyo aad bay umahadsan oo hambalyaynayaa waana uga mahad celinayaa in maaragtaa dhallinyaradii ayaga ay dhaleen oo ay u hibeeyeen xureynta dalkooda hadda ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaana wa tacaala jannadii firdowsa inuu inuu ka waraabiyo gogashoodana uu ka dhigo gogashii rawdataljanna inuu noqdo qabrigooda ilaahay u waasiciyo nuurkiisa nagu nuuriya ayaan uga baqaynaa insha allah iyagana sawar allah ka siiyo ma badinaayo hadalka casirka waa dheeraaday dad badan waxaa aan arkoaya inay sisiibin oo hayaan casir dheeraa la gaaray waxaa aan la fadhiisan doonaa madaxdiina in alle intii maanta aan maqlay inta aan dhegaysan doonaba si oo ammaano ah oo alla ogaan ah ayaan u qaadi doonaa oo aan u geyn doonaa golayaashaas ma aha keliya ma aha keliya inaan geynayno waxay noqonaysaa arrin aan dabagelayno ilaa iyo nabadii iyo midnimadii soomaaliyeed meel kastaba ay joogto ma aha magaciisi goboladan keliya maaha kuwa kalena waa u soconnaa halkan maaha ma hakanayno cidna kaga heebelaysan mayno raadinta midnimada shacbiga soomaaliyeed iyo midnimada dalkeenna cidna uga heebelaysan mayno waa raadinaynaa taa aan hadalka inaa idinku badiyo ma rabo waxaan rabaa in aada nagu kalsoonaataan kalsooni inaad qabtaan ayaan rabaa oo aada arrintaani nagu aamintaan nabaddii aan raadino nabad doonaan noqonaynaa markaan waxaan aanu imitaan idin sheego erga ayaan ka ahay erig oo ammaano ah ayaan ka sidaa dowladda soomaaliyeed taasoo aniga xildhibaanadayda wasiir-ra-iisul wasaaraha madaxweynaha kulligood aan ka noqonayno goobjoog iyo dabagal aan ku samaynayno insha allah dowladda ma maqana dowlad dambe idin diidi mayso dowlad waa leedihiin dowladda soomaaliya ad leedihiin ilaahay garabkiina ha galo calankaas ayaan ku midoobeynaa calankaasu ku jiraa midnimadayna inaan martaa wada daafacno iyo ummaddeena maamulkooda iyo maarayntooda iyo baraaradooda inaan inaan ka shaqayno waa laga maarmaan sida hadaayow sheekha sheegay waa la dhimanaa xilkan waa ammaano aakhire waa laisweydinaa xisaab oo aan laga dhuuman karina imaanayso iilka marka qofka la geeyo keligiisa laga kala tago sida odayga hadaayo meeshuu ka sheegayay imtixaankeeda meeshuu ka bilowdaa inta aan la dhimanna waa la arkaa marka saa daraaddeed waxyaalaba waxaad moodaa marar qaarkood meelaha qaarkood in aakhir ay jirto waa la ilaabay ilaahay khaatimaad ha noo suubiyay inta qalbigooda xunna ilaahay hasoo hasoo qalbigooda hasoo dumay insha allah waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryayaa in soomaaliya ay guulaysato waxaan allah subxaana wa tacaala ka baryaynaa midnimada soomaaliyeed iyo karaamadeeda inay soo noqoto allah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed meel kastoo adduunyada ay kaga noog yihiin in maaragtaa karaamadooda ay u soo noqoto soomaali baan ahay arrinta la yidhaahdo inay qiimaheeda yeelato maalma maanta hadda waxaa jira dad oo dibad joogga ah ka xishoodo inay yidhahdaan soomaali baan ahay waayo waxay isleeyihiin dalkaagaa burbursanaa lagu dhahaa laakiin soomaali baan ahay ilaa aan ku faanno aan u wada istaagno aan u kacno aan calanka iyaga aan gacanta ku qabsanno allahayna aan ka baqno oo si lilaahi aan u hogaamino dalka kani ilaa arrintaas aan samayno nabadi ma jirayso baraaro ma jiraayo amni ma jiraayo halkan midnimona ma jirayso aan is-aaminno kalsooni waa baxday dad badanoo xan keliya lagu dhaqaajiyaa jira xan iska dhaaf xan haddii lagula yimaado munaafiq ku yimaado